waxaa si habsamila magaalada beledweyne uga socda dhismaha biyo-xireenka looga hortegayay khasaare ka dhasha fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ee dhexmara magaalada afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka socda dhismayaal aada u ballaaran kuwa oo ay dhisayaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka maayarka magaalada beledweyne nadar tabaax maalin ayaa ka waramaysa qaabka u socda biyo-xireenka
marka ugu horeyso beledweyne waxaa ka socdo shaqooyin aada u fara badan oo ay ka wadaan hay-ado kala gedisan waxaan is leeyahay labadii biyahan hadda aan taagannahay iyo roobabkan aan la sugaynoo deyrta ah iyo fatahaadii hore ee mey waxaa u dhexeeya waa dareemi kartiin waa bishii shanaad iyo bishii tobnaad waxaa u dhexeeya waan isku afar bilood gudahood waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sida loo sheegayo arrimaha soo socda oo ah sunaamiga in ilaahay maaragta naga badbaadiyo noo yasiro sababtoo ah dayr inta badan lamaba sugi jirinba in ay fatahaad timaado laakiin waa iska saameyn guud oo maaragtay cilmi baaristii la sameeyey kasoo baxday khiyaastii marka ayadana waxaan ka magangalaynaa insha allah ilaahay waxaan galnay shirar dhammaanteen lagu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan hay-adaha in loo sii diyaargaroobo xaaladaha maaragtay laga dayrinayo oo ah waxyaabaha imaana marka ayagana ka hay-ad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka meyr ahaan dhammaanteen iyo hay-adaha ka shaqeynaya mashaariicdan kulligan waa wada diyaargaroobayna waxaa lasii baranayaa biyaha sida u kala nugul yihiin iyo waxyaabaha celin karo dhinacana waxaa haya derbi dhagax ah waxaa laga bartay biyuhu inay siimow ku baxaan oo ay markii derbigaas uu kor ka celiyo hoos ay biyo ahaan u baxaan hoos markay siimow ahaan u baxaanna derbiga u dumo hadda waxaan maraynaa inaan wax shamiitaa lagu darin la sameeyo ilaa iyo saddex mitir in hoos loo qodo la dhigo maxaa la dhahay shabaqa aad u jeedaan labada dhinac dhagaxii la geliyo busto lagu dado mid kale la saaro ilaa iyo saddex mitiruu gaara dhismaha meeshaan oo laga bilaabo hoos hal mitir oo kastana waxaa lagu xirayaa gambiyo shabaqii bustihii mitir markuu dhammaado ka kalea la xiraa meesha aan hadda taaganahay waxaa u dhiman mitir waxaan rajo guud ka qabnaa dad islaamaha nahay inuu ilaahay sida loo sheega naga saqrayso wax dhiba nagu imaan innagun dhinaceenaan ka dadaalayna hay-adaha ka shaqeeyo in biyo xidheenadaan sameyn aaday u mahadsiin oo ay ka mid tahay hay-adda faw nadar tabaax maalin maayarka magaalada beledweyne ayaa sidoo kale bulshada ugu baaqday in mar walba ay feejignaadaan reer beledweyne waxaan u dirayaa inay digtoonaadaan sababtoo ah maadaama ay dayr tahay xilliyada roobabka ee la sugi jiro aysan ahayn iyo fatahaadaha marka laga reebo roobka etoobiya ka do-o waxaan leenahay ha galaano digtoonaan fara badan ha isdiyaariyaano si maaragtay aan ugu tala uga maaragtay feejignaano khataraha faraha badan aada digtoonaan ha u galaano sanad kasta xilliyada roobka waxaa buuxdhaafo webiga shabeelle taasoo sababta fatahaad khasaare naf iyo maalba geysata